Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xariga ka jaray warbiyeedka laga hirgelinayo deegaanka barwaaqo ee hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Munaasabadan xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah golayaasha dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada Balanbale iyo bulshada deegaanka barwaaqo. Warbiyeedkan ayaa waxaa hirgelintiisa kaalin weyn ka qaadatay wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka waramay warbiyeedkan laga hirgeliyey deegaanka barwaaqo.
iyadoo baahiyihii maalintaa jiray iyo ballanqaadyadii aan bixinay laga jawaabay inta dhimanna waa reer barwaaqo waa laydinkaga jawaabaya insha allahu tacaala sidaasoo kale dowladda guud ahaan eh, xukuumadda galmudug gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta uga mahad celinaynaa siddeed biyo qabad oo runtii aad iyo aad baahi badan loo qabay meelo istaraatiijiyana ku yaalla meelo baahi badan looga looga soo looga qabay ballanqaadkan sameynana aana in la hirgeliyey oo sideeddiiba xarijarkoodii iyo dhammaanshahoodii galabta ku soo aaday barwaaqo Een, waxay ahayd mashruucaas runtii mashruuc aad iyo aad looga faa'iido weeye sideedda biyaqabad oo dadka iyo duunyaduba ay baahi u qabaan kala duwan oo weliba xataa beeraha iyo looga faa'iidaysanayo looga faa'iidaysanaya wadadegga iyo nabadda iyo sumaanshaha iyo bulshadu meesha ay eh, ka- ka wada faa'iidaysanayso ayna tahay runtii qayb ka tahay kobaca iyo horumarka dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu faraxsannahay Een, waxay noo tahay fursad waana ku ammaanaynaa xuk- guud ahaan xukuumadda iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha sidaasoo kale waxaan leenahay meelihii kale iyo baahiyihii kalena inta ka dhiman ha laga jawaabo sida u dhaqsiyaha badan reer barwaaqo sida lo- iyo meelaha kaleba mashruucan sida loo hirgeliyey ha looga faa'iidaysto wakhtiga biyaha iyo qaabka isticmaalka iyo dadka qaabkii tilmaamuhu yihiin ha looga faa'iidaysto insha allahu tacaala waxaan leenahay mar kale farxad bay noo tahay baahiyo jiray maalintaas inaan maanta nimadna iyagoo iyagoo laga jawaabo hirgalay